xisbiga cid ka sheegan maayo cidda iga sheegatay xisbiga gudihiisa lagu tartami maayo sidaana qof bule ah ayaan u arkiya war xisbiga gudihiisa lagu tartama oo inta lagu tartamo inta lagu tartamo qofkay ka socod ka siiyaan u soo baxa xisbiga gudihiisa oo kasoo baxa waa dardaarankii wasiirka maaliyadda ee somalilan cabdicasiis maxamed samaale weerahani waxaa dhowr bilood ka hor madal ka jeediyey wasiirka maaliyadda ee somalilan mudane cabdicasiis maxamed samaale oo hankiisa siyaasadeed ku hilaadinayey inuu u tartamo jagada guddoomiyaha xisbiga kulmiye kolka la gaadho shirweynaha saddexaad wasiirku waxa uu far waaweyn ku caddeeyey inaanu marnaba tartan la gelayn madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaayo marka uu isu soo taago mansabka murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga kulmiye waxaanu daba dhigay inuu damaciisu yahay in markaba wakhtiga madaxweynuhu uu dhammaado uu noqdo murashaxa madaxweyne ee xisbiga mudana samaale waxa uu si duur xul ah ku ballaysimay khudbadiisa in xubnaha xisbiga ku soo biiray iyo isagoo ka mid ahaa aasaasayaashii xisbiga kulmiye inay isku xuquuq yihiin balse waxa uu hoosta ka xariiqay inaanu doonayn inuu xisbiga cid ka sheegto islamarkaana aanu ogolaanayn in xisbiga laga sheegto waxaanu intaa ku ladhay in ciddii tidhaa xisbiga gudihiisa lagu tartami maayo inuu u arko cid fule ah waxaan ka mid ahaa dadka dadkii ugu horreeyey xisbigaa kulmiye xilliguu filowga ahaa aasaasay sababtaan u galay in xisbiga asaasayaashiisa uga mid ahaa aad in badan noqotid golaha wakiilada marna ma ahayn aad noqotid wasiir haba noqoto wasaaradda maaliyadda ama wasaarad kale hankaygu wuxuu ahaa maalin maalmaha ka mid a ummadda reer somaliland madaxweyne u noqotid oo haddii ilaahay ogolaado oo xagga ilaahay kasuu ka gasho ummaddu cadaalad bay u baahan tahay cid wax u qabatay u baahan tahay cid aragtilay u baahan tahay cid mabaadilay u baahan tahay hadday ummaddu codkaaga sidaa codkooda sidaa kugu siiyaan oon hubo inaad horana igu siiseen inta dambana igu siinaysaan ilaahay dadkii ugu shaqeeya ayaa ii go-aana taasi oon ilaahayna subxaana watacaala weydiisanayo wax kasta oo aan qabanayaa inay noqdaan wax ilaahay raali ka yahay aan ilaahay ka magan gelayo waxaan ilaahay raalli ka ahayn anan mansabkaa maanta aan joogo ama ku horan joogo golaha wakiiladaha ama ku saddexaad oon doonayo madaxweyne ah midna uma doonayo aad maal ku heshid aad madax ku heshid aad meel badbaadi laakiin waxaan isleeyahay ummadaadan cid u shaqaysa ayay u baahan tahay haddii ilaahay igu guuleeyona hawshaasi waxaan isleeyahay si ilaahay raalli ka yahay gudo waxaan idin sheegaya walaalaya inaad kalsooni badan oo hore ay siiseen intayna halka fadhiday in badan oo kale mudadii isku gaari doono oo dalkeenna galbeed iyo bari meel walba ka gaarsiisa dadkii codka aad siiseen ayaan ahaa waan idinkiga maqasheen haddana waxaan ismalaha maalmaha isku haya waxba laga yaabaa in la yidhaahdo awaasiinki lamid ah walaalayaal xisbiga kulmiya waa xisbi la wada leeya xisbi dimuqraadiya waxaan idiin sheegayaa inaana qofna ka sheeganayn waxaan idiin sheegayaa kii shalay kusoo biliyey kii ugu horeeyey inay agteeda isaga mid yihiin oo aan badano maanta xisbiga magac kulihi ay cabdilcasiis ugu yimaadeen haddana inaanu simanaho onu garba simannahay oonu damac isku mida leenahay ayaan anigu ka markhaati kacaya waxaa saaxada siyaasadda ku soo dhaweynaya qof wal oo walaalkaya oo tartankaa lagu jiro isaguna ku jira ku aan ogahayyo ku aan ogeyba waa ku soo dhaweynaya waxaan u arkaa saaxad furan oy ka markhaati kacayaan dadku oy dadka odayn doonaan ama ha noqoto xisbiga gurihiisa ha noqotee waxay noqon doontaa saaxo lagu tartamayo saaxada tartanku ka jira tartankaas yuuna inaga qaloocsani ama inaga xumaanin ee ha noqdo mid walaaltinimo iyo mid saaxiibtinimo oo si walaaltinimo ah loo tartamo taasaan ballan qaadaya waxaan ballan qaadaya qof kasta oo somalilandana oo masarkaan anigu maanta hiigsanayen doonayo ha noqdato guddoomiyaha xisbiga kulmiye oo shirkiisu soo dhow yahay oo diyaar lahay inaan isku taago ama ha noqoto kakuxiga oo isagana laba sanayo bad inaga haday ka madaxweynaha oo runtii mudane axmed maxamed maxamuud jilaayo galbuhu ku duulayay mid ka midaan ah inaa hore umaan taalans garayn imikana inaan taalans gareeyo oon la tartamo diyaarumahi waxaase diyaaru ahay maalinta axmed meeshaasi ka dhamaatay inaan isku taaga tegada madaxweynaha hadday ummaddu xisbiga wada leeyahay wey cid aan uga soo horiyey walaalatunahay oonu iskaashanonu guul wada dhalinay baan u arkaa saas laajigeedna qof kastoo kasta naga dhexeeyo si walaaltinimoa inaan u tartano oo saaxiibtinimoa u tartano oo kaayaga badiya la dhiso ayaan diyaar ahay halkan waxaan ka ballan qaadayaa cid kasta oo si xalaala u jiro gudihiisa igaga guulaysato kaga kasta oo loo tartamo ka dhisi doono inaan ahay inaanan ku meelaysan doonin meelo kale inaan dabada geliye waxaan doonayaa inuu yahay keliya in la tartamo tartan xalaal lala wada galo qofka ku guulaysana ka dhisayo koobaad san axmed siin ayay dhisiyaan qof kasta oo igaga guulaysta doorashada xisbiga gudihiisa aan u dhisi doona dad badan oona walaalanahay oona xisbiga ku walaalonaybaas run ahaantii ciidamadaa dheeraaga soo galay waa dhisyayahay xisbiga kulmiya idinkaa iga markhaatiya bilowgiisa ilaa damaadkiisa maanta halkaynu marayno waxaan isleeyahay malaha odayga axmed ilahay cilmigiisaa dheereeya uun baan isleeyahay malaha wuu kaa midaya laakiin cid kasta oo kale oonu xisbigaa ku wada jiro sidaa ay tahay waxaan u gelayaa inaanu garda siman nahay ma doonayo inaan ka sheegto xisbiga mana ogolaanayo in layga sheegto xisbiga cid ka sheegan maayo cidda iga sheegatay xisbiga gudihiisa lagu tartami maayo sidaana qof fule ah ayaan u arkiya war xisbiga gudihiisa lagu tartama oo inta lagu tartamo inta lagu tartamo qofkaay dadka codka siiyaan u soo baxa xisbiga gudihiisa oo kasoo baxa waxaan ballan qaadayaa cid kasta xisbiga kulmiya maanta baynal buu taagan yahay waxaa kaloo iyaguna baynal taagan laba xisbi oo kale waa xisbiga wadani iyo xisbiga wixi waxay soo saari doonaan mulashixiintii madaxweynaha xilli aan fogeyn tartanbaa la geli doonaa tiimam isku dhigma oo wada ciyaari kara oo kala dadin kara oo tiim laba tiimam xasaani inay dheesha wada ciyaaraan ayaa loo baahan yahay waxaan isleeyahay saxiibkii cabdiraxmaan cifo oo maanta ku guulaystay wadani ninka la tartami kara ee ka guulaysan karaa tahay baan isleeyahay waa iga kabtan ma jooga meesha saaxiibnaanu nahay waa kabtooda weynaya waananu hambalyeynayana ku guulaystay cidan aniga ahayn hadday kulmiye ku guulaysatana cidaana waanan hambalyo doonaa waanan dhisi doonaa si xalaala xisbiga gudihiisa loogu guliyo labadii balsan iyo kays labadaba waanu soo dhaweynay labaduba saad la socotaan markii runta xisbigayna kusoo diraan ay ku talagelin xukuumadda kusoo horeeyeen xukuumad ahaan ilaahay xisbiga u tagaan oo xisbiga lasoo hesheeye waxaan halkaasa iska soo geli doontaa waanu isaqbalay waanu soo dhaweynay ma garanayna walaalka xasan iyo walaalka ismaaciil maanta joogaan iyo kale haddaanay joogina qalbigooda inala joogaan waan soo dhaweynaynaa waxay kamid yihiin xisbiga soo biiritaankooda cidda guusha ugu koobaadna ilahay baa subxana watacaala cidda goolka labaad cidda dhalisay madaxweynaha iyo harun ahaantii oo inay ha ku soo biiraan xisbiga kulmiye sababteeda ahaa madaxweynuhuna wuxuu yidhi siin mayno ilaa aad wadada xisbiga kasoo gashaan iyadana qof la magac daday oo saxada ka muuqda iyo ku maalmaha soo socda soo bixi doonaba saxada kulmiye waan kusoo dhaweynayaa waanu isgarabsan doonaa waanu tartami doonaa mid baa soo bixi doona kasoo bixi doonaanu dhisi doonaa waxaan halkan ka ballan qaadaya madashan maanta indho elyarkiisu qabatay inaan diyaado ahay cidda xisbigaa kulmiye si xalaala igaga guulaysata inaan dhisi doono waan ku celinayaa tan waan ku celinayaa ma haddaynu xisbi dimuqraadiga kala sheegana in dhisanayna inaan xisbigaa gudihiisa doorshooyinka soo socda waa dol doorashoo kala duwan wey ee guddoomiyaha lagu tartami doona dabadeedna ta mulashaxaa iman doonta dabadeed dadka bulshada codka laga doonayo ayaa iman doonta inta badan qofka ilaahay u qoro ayun baan kusoo bixi doona aada iyo aada iyo aad baan idinku mahadnaqaya jazaakum allahu khayr munaasabadan runtii inaan cid ku dhaleeceeyo iyo inaan cid ku dhaliilo iyo inaan cid wax kaga sheego umaan qaban waxaan u gartay keliya inaan idin sheega hanka aan leeyahay hadduu idinka iibsamo hadduu idinka iibsami waayana cidda kale ee inaga iibsamaysa inagesi doona aada iyo aad baad umahadsan tihiin akhyaarta qiimaha munaasabada kasoo qaygashay